Barashada xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed u ah fursad muhiim ah oo ay ka faa'iidaysan karaan maadaama inta badan xarumaha lagu barto xirfadaha farsamada gacanta ee dalka ku yaala ay yihiin kuwo si lacag la'aan ah wax looga barto. Haddaba, dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa loogu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira deegaankaasi, gaar ahaan xirfadaha farsamada gacanta oo fursad muhiim ah. Cabdikariin Aadan Shamcuun oo ka mid ah macallimiinta magaalada Jowhar ayaa sheegay inay jiraan fursado badan oo loo baahan yahay inay dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Jowhar ay ka faa'iidaystaan ayna aadaan goobaha lagu barto xirfadaha farsamada gacanta sida kombiyuutarka, faryaamada, iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah nolosha dhalinyarada.
muhiimadda ay leedahay in la kordhiyo xirf- ee xirfadaha ard- ee dhalinyarada runtii waa dareemi karnaa muhiimad aada u weyn ay u f- ku fadhisaa xirfadaha dhalinyarada yacni in la kordhiyo oo faa'iidooyin badana laga helayaa xirfadaha dhalinyarada in la kordhiyo Ee, faa'iidooyinkaas laga helayo waxaa ka mid ah ee, dhalinyarada xirfadahooda haddii la kordhiyo waxaa meesha ka yaraanayo waxaa la yidhahda shaqo la-aanta oo qofka dhalinyarada ah markii ee, xirfad loo sameeyo haddii uu ku xamaasho shaqo la-aantii iyo baagmudinimadii iyo wixiiaa meesha ka baxaya wuxuu noqonayaa qof nafsadiisa ku filan ee, reerkiisa ku filan haddii caruur uu leeyahay caruurtiisa ku filan xaaskiisa ku filan Waa faa'iidada ugu weyn sidoo kale qofka inuu ummi ahaado oon yacni aqoonna uu lahayn xirfadna uu lahayn dhibaatay leedahay qofka hadduu xirfad iyo ay- iyo aqoon isku helo way wanaagsan tahay haddii qofka aqoontii caadiga uu baran waayo oo xirfad uu samaystana way fiican tahayoo hadda waa meesha ugu fiican waxa ugu fiican waa xirfadda xirfadda ba- in la kordhiyo waxay kaloo muhiim u tahay qofka yacni xirfadda uu leeyahay ku shaqaysta waxyaabo badanna uu ka badbaadaya oo qofka shaqaalaha uu asaa ka fiican qofka shaqaalaha waa qof la xukumo waa qof waqti meel galaya waqti kasoo baxaayo yacni laakiin qofkan xirfadda le xirfadiisa uu ku shaqaysanayo xilliguu doono ma- oo- oo goobtiisa ganacsiga ama goobta uu xirfadiisa uu uu ugu shaqaysanayo uu furanayo goobta hore xillig hore uun xirinayo Waa faa'iidooyinka yacni muhiimadda ay leedahay
Barashada xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta ayaa ah fursad muhiim ah oo wakhtigani ka jirta dalka ayna dhalinyaradu ka faa'iidaysan karaan si mustaqbalka ay ugu shaqaystaan.